الحمد لله رب العالمين آه إلهي ومعاد السنة سبحانه وتعالى والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أواد ما صمت وري أحمد عمر سالم مثل أحمد عمر سالم أواد ما صمت أريد أن أبوك السلامية والسلامية خاصة waxaa salaamaya gobolka gaba iyo xuqaashiisa iyo dadweynihiisa iyo caruurta dhallinyaradiisa iyo haweenkiisa dhammaan bulshada khayraeda kala duwan waan salaamayaa iyo siyaasiyiintaba su-aasha weydiisa horta markaan u soo noqdo gobolka gaba saan adigana ad ogtahay annagana aan ognahay in badan oo soomaaliyeed ay ogtahay gobolka gaba muddo saddex sano ah xaalad hodokalaada isaga jiro deganaasho la-aan ah qoraal baa iska haysatay maanta kastaba ku toogeeno oo dawladda hore ay sabab lahayd haddii dawladan ay dhalatay dambe oo isbedelka u imaadayna wax isbedelna kama dhicin oo nimankiisii joogin baa joogay haddaan horta nahay marka koowaad waxaan dadka ummadda soomaaliyeed meel kasta islaamka waxaa loo cadaynayaa maamulka hore horta usii jooga annaga kuwa aanan ganacsanayn haddaan lahay xukaasha wax xiriiri wax wada shaqaynay nala lahaayeenna ma jirto waxay iska ahaayeen lin yar oo laysayaal ah oo ayagu dantooda gaaray ku naaxay oo aan cidinla xisaabtamayn oo dhaqaalo wixii waddanka yeelay oo dhan iskala cunayay oo waxaa weeye hadda ayaga sida ay waxaa kusii dheeraysan lahaayeen bis ka fikiraay laakiin aan ka fakiraynin dadka ay ka mas-uulka yihiin iyo ummadda meesha joogta iyo gobolka masiirkiisa iyo ummadda ku dhaqan dad dowlad la-aana meel jubbaland ma yihin dowlad dhexe ma yihin hadda akhirka u dambeey eryadaasay isticmaalayeen marka dabcan maaragtay ayaga dadkooda bisa ilaalinaya bay ahaayeen ta kale markay hadlayaan oo ay leeyihiin gobolka lama soo geli karo waxaasaan lama yeeli karo waxa la tashay ummadda degan ay lalahaayeenna ma jirto waxaa horta nimankaas waxay ahaayeen niman ilaahay xaalkooda ogyahay welina hadda wax isbedel ah maanan adag oo hadda la garan karo midada kale waxaa imaaday nin senatar ah oo leedo hadda dishada gobolka hadda xoogan isbedelka iyo buuqa hadda ka jira markaa usoo laaftana waxaa weeyaan senatar fartaag lagaaday nin hore oo cabdishiid la dhihi jiray baa yimid labada ninba laba ninba hadda bulshada gobolka daba joogta cusub maaha dadka hadda waxay ku wareersan yihiin nimankaan horta dawladda ay ka socdaan kuwii hore meesha iska sii haystay la geray oo ayaga ismagaxaabayay oo ayaga waxooda la geray laakiin hadda qoladatan nin waxaan ognahay in uu gobolka gada cabdirashiid ognaha sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii akhirkeedii waxaan ognahay in lagala xiray oo laga qabtay isagoo haysta wasiirka amniga gobolka waxaan ahay jubbaland oo haddana saddex dowlad dowladgobeed ay ka samaysay degmada luuq iyo doolow iyo dal waxaa intuu isku xisay dowlad goboleedka ka samaystay oo maaragtay dhaqaalahooda iyo xukunkooda sidaada wixiisa iska corayo o daaqaayo wuxuu isaga ka hor imaadana dilaayo ayaa hola kaloo ka xoog badan u timid oo tii u carray oo tii waxaa hatay ka dhacay gado aakhirkana waa ninka isdhiibay dhubkii wasaaradii u watayna gatay oo lacagta faraha badan siistay waxaana lagu lacag kale laba boqol iyo konton milyan inta kale ugu qabaa sida dadku cisraar la yihiin anaa dhax lagu dhahayo waxaan dhowr milyan ama laba milyan iyo shan boqol laba milyan toddoba boqol bukula sheel xidli xidli baabuurta wixii marka anigu hadda xaqiiq uma hayo laakiin lacag inta badan wuu qaatay bay dadku hadda xadcadaynayaan nin siyaasadda ka dhacay buu ahaa jubbaland wuu ka reedoobay oo jubbalandkii u shaqayn jiray oo wasiirka ka ahaa uu ku amar ku taaglinayay nin ka dhacay buu ahaa dowladdii dhexena markii uu ku biirayna ayagii mucaarad kusii bilaabay kuwa hadda meesha bedelayna isaga qofka mar hadduu siyaasada ka dhaca in la fahmo inuu khayaanadiisa iyo gadgadadiisa hadii la faaciyo wax kuma darsato dowladda xasan sheekh maxamuud hadda oo aniga aan dhislaya dowladda maaha marka saan aan wax dowladda la sheegi kara maaha ayagana cabdishiidsanayna dhaweyn ninkaa taariikhdaas nin hadda jacayl loo qabo wax badan baan ka haya inaa ku taaxtaga mar oga dhaqan baan ahay waxaa weeyaan waa nin maaragtay siyaasadda ka dhacay wey oo expire ah qofka hadduu siyaasadda ka dhacana inuu nastaa fiicane inuu raadiyo uu iska ordo dur cidlo ah ku ordo waa laga qurux badan yahay senator fartaag hadda sanadkii lixaad buu joogaa senatarnimada gobolka galagurigii meemaan dowladdii annaga aan hogaaminaynay wuu riday ragga riday buu ku jiraa waa raggii gatay oo day jilid raacay oo haddii aan gowrisuwaa toogan lahay nimanka mucaaradka ninka la safnaa buu ahaa ninka haweenay maalin baxareedda la fadhi buu ahaa ninka dowladda farmaajo inay dhacdo sababta waxaa buu ahaa annaga marka wax gacaltooyo ah iyo wax mas-uuliyad oo loo samayna isagana ma jirto oo waxaa weeye oo gobolka wax sharaf ah uu ku leeyahay iyo cisi midna ma jirto labada nin horta annaga noo timid waa labada nin weeyaan markaa taariikhdooda in kooban aan ka soo qaado fatag waxaanu ku tabaynaa inuu dowladdii nadi laqay annaga aan mas-uulka ahayn caawa inuu keenay ninka caawa keenay kooxda meesha joogto ah wey ninka u sababta wey haddana dankiisuu ka waayey wuu ka soo carooday waxaa igu maqaalaa gobolka hadda markaa imaadeen labadaba ninka hadda senatarnimada hadda kama qaadi karo senatarnimadana wuxuu ku qaatay inuu farmaajo rida wuuna riday haa ride waxa wey siyaasada wey laakiin annaga hadda wax asxaan ah oo noo soo hadda gobolka ku imaan kari ma jiro laakiin magac wuu wataa wuxuu kama ridi karta waa tahay ninkaan kalena ninkaan kalena wax darajo ah oo hadda cabdirashiidna wax darajo ah oo uu wato haba yaraatee oo caawa annagu aan garanayna ma jiro qofkan waxaa fiican hadduu hawl qabanayo waa inuu mas-uuliyad ku magacaaban yahay oo mas-uuliyad la garan kara waa inuu leeyahay horta labadaa nin oo taariikhdaa laha annaga noo timid markaan wax hadda meesha ka jira marka la eegana horta waxaa weeye dadka isbedel bay doonayaan waxay la imaadeen ay leeyihiin annaga waxaan wadanaa waxaa hadda cad inaan dowladda dhexeena xiriir sacnayna lahayn oo hadda waxaa loo sheegay in fartaan kore in xiriir ay la soo sameeyeen xasan xashin maxamuud ka agdhow oo yidhaahdeen waa lagaa khaldamay dib baan u saxaynaa madaxweynaha qadarka soo wax sidaas hadda sheekaha waan maqlaayay tan kale nimanka hadda marka meesha joogaa niman marka dowlad dhexea ku xiranna maaha tug gobolna kuma xirna niman hadda meel ay wax ka bilaabaan anigu hadda aan garan kara maaha waxaa weeye waxaan u qaadanayaa oo aan ku caddaynaya ummaddana aan u caddaynaya nimankaa inay qori gable wataan dadkii abaar baa dhammaysay baahi baa loo dhammaan oon baa loo dhammaan dadka xoolay ku noqdeen gabad ku nool xoolihii way dhaafeen dadkii waa fadhiyaan waxaa weeye inay haddana inta soo hartay yidhahdaan sabab baan maxbuusley baan samaynaynaa sabab baa lala diranayaa qori gable intay la wareegaan inta harta hadbadan hadda in la laayo waxaan ahayn ay ka shaqaynayaan oo khayr ah haba yaraatee ma jirto waayahay waa tahay aan kaa dhexgalo subdaan subdaan iftiin mas-uuliintan inkastoo hore ee mas-uuliin u ahaayeen haddana waa dad siyaasadda gobolka saamayn ku leh markaa doolow iyo beled xaawo way gaareen oo shirar kala duwan ayay la yeesheen mas-uuliinta heer gobol iyo heer degmo iyo odayaasha dhaqanka adigu ma ka mid ahayd xubnihii la kulmay hogaanka dhaqanka ee degmada doolow kula kulmay mas-uuliintaasi
wax dhaqana oo doolow oo la kulmayna ma jirto ma waana soo ogaan doontaa waxaa kulmay oo isla shaqaynayay ninka layidhaahda cabdiraxmaan cawar iyo ninkii inab buuligarad ahaa labadaa nin bay nimankaa xiriir la lahaayeen ay wada shaqaynayeen ayagaana soo geliy oo kale wayna caddeeyeen oo shirka koowaad ay galeen bay ku caddeeyeen annaga odayaasha lama aana kulmin qolo inay la kulanto diyaar u ahna ma jirto waadna soo ogaan doontaa arrinta ayada waxaan hadda aan rabnaa haddaan xaqinka inaan soo saarno war saxaafadeed aan ku midaysannahay annaga shirina hoose noo socdaan waxaan rabnaa inaan soo saarno war saxaafadeed aan ku midaysannahay inay nimankaas aana shaqa aynan nagu lahayn shaqana aan ku lahayn dhibaatada ay la wareegayaan qoriga dadka ay la wareegayaan iyo dadka inay rabaan xili inay dadka ku sugaanna in aan aana raalli ka ahay inaan caddayno tan kale adiga betel waaweydeen inaad dowladda xal hadda waxay dowladda u sheegayna xamarna aan ku xirnay jubbalandna ka soo caasiyey isha aan leenahayna dadka noo yeelay ay ahaayeen ma u malaynaysaa wax saaka aan ku dabagalna inay saaka la imaadeen oo saakii umadi ay ku dabagasho haddayna dadka ahayn awtilhamad dab loo sheeg macnaha annaga wax nagala daadiceen leeleeya waa doodaynaa go-aanaan qabanayna go-aana ninka qabanaya ha qabto waxa weeye oo ku gorgortamo waa oo dowlad kasta u qabato maraykanaa loo soo koray etoobiya halkasta wax khayr buu leeyahy laakiin dadka in la yidhaahdo axmedoole waan la dirarsannahay shabaab waan la dirarsannahay dadka xaa kaceena in annaga hadda nagula soo galo hadda ninka anaga horgalaya mas-uuliyadeen leeyahy waxaana in mas-uuliyadda u leeyahy aniga sanataag uma aqoonsan anka inuu yahay sanatar marka dhabta laga hadlo waa tahay suldaan iftiin su-aal kale ah haddii aan ku weydiiyo dabcan mas-uuliintan way yimaadeen halkaa gudoomiyaha gobolkana wuxuu soo saaray wareegtooyin oo xilka qaadis uu ku samaynayo maarayaasha garoommada degmooyinka doolow baadheere iyo luuq iyo magacaabis uu sameeyey arrintaasi kadib waxaa dhacday gudoomiye ku-xigeenka koowaad gobolka asna inuu soo saaro wareegto uu leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan shaqooyinkiina gudta uu leeyahay arrimaha noocaasoo kale se uma muuqanayaan khilaaf durbaba inuu soo kala dhex galay maamulkii gobolka gedo arrimahan dartood dhibaatada shalay warqadda markay soo galay garoonka waxaa lagu yidhi shalayto garoonka waxaa lagu sigtay ninkaas general ninka la yidhaahdo sanadka la yidhaahdo jubaan qolooyin la kulmay odayaal iyo ardayda la kulmaa jira shalay waxaa lagu sigtay oo xaqiiqada loo hayaa in lagu sigtay in dagaalka ka dhacay alaboorka iyadoo saasi laga hortagaya ninkii iyadoo xaaladda iskarka safra waxaa la garay warqad faniinin ah oo ubaha soo saari jiro la galay marka taasna waa laisku khilaafay qolo walbaba hadda meesheeda way joogtaa shir garoonka barbaa laisku sigtay ankee oo arrimu waaweyn oo halka dowladda darisku hata barbay saameyn ku gaaran gaartay laakiin nasiib wanaag caqligaa shaqeeyey xidhiidro badan oo arsamo ku hata lala samey xabar la samaysaa laleeyahay ayaa ilaahay sabab ugu dhigay in meesha inuu dhibka dhac u baafdo marka hadda wixii la soo saaray wax hadda weli hergelay ma jiraan laakiin waxaa laisku hayaa ninka horta wax soo saaraya isaga mimbarku ku fadhiba xalaal maaha hadda se oo hadda ay qabsantayna muxuu yahay macnaha waa hadda dadka wax magacaabaya ama ridaya dad isboqray bay ahaayeena dad ayaga dowlad ku xiran ama mandate haystaba ma ahayn dadka dadkana way fahmeen marka hore ay wax isla cunayeen haddaan hadda marka aan aan u fahmo inaan garoonka maaliyaha jooga doolow aan ka cayri si aniga dhaqaalo mid iisoo ururiya aan u kaansado kii meesha joogeen u jira darabna u helo waad garan kartaa inayna shaqayn karin hadda marka khilaafka dana gudoomiye ku-xigeenka wareegto soo saara uu leeyahay arrintaas waxba kama jiraan marka waxay kutusaysaa in laba saf la kala noqday oo hadda qaybta nabad sugidda oo hadda ninka jubaan loo soo magacaabayna ayagana waxay ku soo celeen wax la cayrin kara iyo wax meesha laga weli kara hadda ma jira xaaladu ilaa xaalad xaaladu ay degto ayaga naftigooda qoladan gacan bay heleen hadda warqabaha in lagu cayriyo dad badanoo la cayriya baa la sheegay laakiin aan waxba ka jira hadda xaaladooda dad walbana shaqadiisu way iska wataa taasna waxay kutusaysaa waraaqadihii farmaajiya ay soo kala saari jireen roobna dadka markuu maandeedkooda dhaco way isku rastaan marka rafushaa jirtee meesha meel caqli iyo nidaam dowladnimo midna ka jira maaha waa tahay su-aasha kale aan jeclan ku weydiiyo ayaa waxay tahay maanta degmada doola waxaa la sugayey inay soo gaaraan wafdi ka soco dowladda federaalka oo ay qayb ka yihiin taliyaha ciidanka xooga dalka iyo taliyaha nabadsugadda soomaaliya wafdigaasi magaalada ma yimi hadday yimaadaanna ama qorshahoodu inay yimaadaanna muxuu yahay ajendahay u socdaan sida aad ka warqabi kartid hadda ka hor aan kuu mahmaahay nin baa wuxuu yidhaa la yidhi qoraxda bariga dhanka bari baa sho dhowr jeer col ugu yimidoo waagii u s laana ma aqaano wuxuu yidhi war aniga wax khayr qaba dhankaa qoraxda ay ka soo baxdo qoraxda waa iga soo baxdaa waagan waa iga soo baryaami waa noola sheegay in waktigaas oo maasalaad iyo taliyaha ciidamada iyo niman maraxaana oo xildhibaana iyo wax wasiiro lagu sheegayo iyo waktigaas oo fara badan oo siyaasiyiin oo ayaa imaanaya haddana maanta nasiib wanaag mayna imaan annaga hadda ujeedada ay leeyihiin anagu hadda ma garayno hadda alla wadayaal baa ciidana lama soo xiriirin laakiin inaan aragnaa haddii ayagu ay imaadaan inaan haddaan nahay odayaasha dhaqanka inaan la kulanna waan rajaynaynaa maxay sababtay tahay inaan nidhaahdo aan u sheegno nimankaan hadda annaga noo imaanaya waa nimankii matal xildhibaanada gobolka laga dooran lahaa meelaa ogahay nimanka geeyo wey waa nimanka annaga nala diriray wey waxaa wey waa nimanka kala saari waa farmaajo iyo gobolka garo wey hadda u malayn maayo marka laga reebo odawaa odawaa xaashaa lilaah waa nin taliya oo waajibkiisa gutay oo waxaa weeye sarkaal hufana soomaalidana taariikh kule weeyaan runtii odawaa markii laga reebo wax kaloo khayr qaba hadduu xildhibaan sheeganayo iyo hadduu midka sheeganayo maaha dad annaga naga turjumayo xaqiiqadii markaa kuu sheego aaway laakiin haddayba isboqreen ayagu carrada imaadaan wixii ay wadaan waa laga neefina lakiin waxaan u sheegaynaa hadday dad wax awood le loo imaadaan oo loo dacwoon karo oo ama abdin loo qaadan karo waxa gobolka jooga in laga xaaqo laga saaro oo annaga noola daayo ama jubbaland aan leeshiina ama dana state aan dhisanna tala annaga maamul aan leenahay dhaqanka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo ururada kala duwan iyo haweenkanaga inaan dhisannoo maamul annaga aan u dhiibanno qof annaga aan biri ka qaadi karna oo annaga noo ogol in annaga wax u dhiiban laakiin in maalin walbaba nin xoog lagu keenay oo iska qayl xoro oo ummadda baktiyo dhiigga magacabo waa arrin nasiib darro oo nagu dhacday dumay baa nahay hadday hadda nimankaa imaadaan hadda wax nagu kordhiyaan garan mayno annaga xabar wax khayr qaba noogama imaadaan laakiin waxaa meesha ku jirtaa nin baad qaada xumbo cuskadaale annaga hadda waxaa weeye inaan wixii noo imaado waxaan nidhaahdo magaalada ajanka oo baar dheere ayaa waxaa la yidhahdaa maa waxaa ka jirta islaamigo masaysa midkaada dhintay oo ninka qolada qabriga marka erdab lagu duugaa waa u tagtaa waxay tidhahdaa la yidhahdaa hebel waxaad u sheegtaan aniga weli nin ma guursan